إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus ayaa saakay dib uga qarxay magaalada laascaanood kuwaasoo ilaa iyo hadda soconaya alkataa'ib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah dagaaladii lagu burburiyey xeryaha ciidamada dowladda federaalka askarta mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen fadhiisin ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada muqdisho halka magaalada beledweynena uu qarax ka dhacay aqooyahan xog ogaal u ahaa shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadada dowladda federaalka ayaa ka hadleen wuxuu shirkaasi xambaarsanaa beesha hubeer ee wilaayadii islaamiga ah ee gado deggan ayaa duubatay suldaan cusub askari ka mid ah ciidamada puntlandna way mujaahidiinta al-shabaab ku dhaawaceen gobolka bari ayaa sheegay inay dayaceen maamulkii uu isaga ka tirsanaa mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarina ku qaaday fadhiisin ay askarta xukuumadda maali ku lahaayeen galbeedka dalkaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan dagaal culus ayaa saakay dib uga qarxay magaalada laascaanood kuwaasoo ilaa iyo hadda soconaya wararkii ugu dambeeyay ee dagaaladaas iyo wuxuu salka ku haya waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasin jaamac diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saaka waxaa laga maqlaya magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo la arkayo dad kala cararaya oo doonaya in dagaalka ay ka baxsadaan halka kuwo kalena ay kusii siqayaan furmaha dagaalka dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa qabiilka deegaanka dagaalka xooggiisu waxa uu ka socdaa ilaa iyo hadda saddex jiho oo dhammaantood ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada maamulka somalilan kuwaas oo kale ah geeda qarsay has iyo saldhigga bari oo dhammaantood ka tirsan laascaanood muuqaalo saaka lasoo duubay ayaa durba waxay muujinayaan dagaalka magaalada ka jira iyo in magaaladu jawi colaadad ku jirto
halkaa waxaa saaran ciidanka halkaa saaran iyagoo halkaa guriga magaaligaga beegan telisoon kaga garaacaya halkaa hore
waxaa la arkayaa dad shacab oo hubaysan islamarkaasina gidaarada isku nabaya iyagoo rasaas u sayraya dhanka ciidanka maamulka somalilan buurtan ee ciidanku saaran yihiin buurta dusheeda waa in waryaahe xabaddu meel walbay ka socotaa
horey magaalada laascoonad waxaa uga dhacaa dagaal u dhexeeyey qabiilka deegaanka iyo maamulka somalilan kaas oo sababay in ciidamada somalilan laga saaro magaalada laakiinse dib ayay u soo noqdeen maamulka somalilan waxa uu sheegayaa in dadkii deegaankaba asigu uu maamulo halka dadka deegaankuna ay sheegayaan in aanay aqoonsanin wax somalilan la yidhaahdo ee iyagu ay qabiil yihiin qabiil kalena uu doonayo inuu xukumo arrinkaana aanay aqbalaynin jasaaka allahu khayran al-kataa'ib ayaa ballan qaaday baahinta muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo mid ka mid ah dagaaladii lagu burburiyey xeryaha ciidamada dowladda federaalka al-jabha al-iclaamiya oo al-kataa'ib muuqaalada u baahisa ayaa sii daysay ogeysiis ku saabsan in al-kataa'ib ay baahin doonto muuqaal ku aadan weerarkii dhowaan ciidamada mujaahidiinta ay kula wareegeen saldhig ay askarta dowladda federaalka ciidamadeedu ku lahaayeen deegaanka xawaadle ee shabeellada dhexe askarta mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo culus ku qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin magaalada muqdisho halka magaalada beledweynena uu qarax ka dhacay weerarkan ayaa habeenkii xalay waxay mujaahidiinta ku qaadeen fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada ex control balcad ee degmada yaqshid ee magaalada muqdisho dhanka hiiraanna ciidamada mujaahidiinta waxay xalay qarax la beegsadeen mid ka mid ah fariisimaha askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada beledweyne aqoon-yahan xog ogaal uu ahaa shirkii ay dhowaan yeesheen wadaadada dowladda federaalk ayaa ka hadlay wuxuu shirkaasi xambaarsanaa maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya xilli dhowaan magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelka jasiire lagu soo gebagabeeyey shir ay isugu yimaadeen dad lagu sheegay culimo oo dowladda federaalka taageersan ayaa shirkaasi waxaa ka hadlay aqoon-yahan xog ogaal u ahaa shirka kaas oo lagu magacaabo ibnu muflix waxa uu sheegay dhaqaalaha shirka ku baxay in ay bixiyeen dowladaha maraykanka qatar iyo imaaraadka carabta islamarkaana hoggaanka shirka uu lahaa maraykanka oo xasan sheekh ku amray inuu qabto ibnu muflix ayaa sifeeyey waxay ahaayeen qolada shirka isugu timid nimanka meesha la isugu keenay culimada lagu sheegayna culimo ma ahayn niman cadaqaatiyaala diinta ilahayna aan aqoon u lahayn xaqna aan weligood sheegin weligoodna buruglaysta ribada cuna munxarifiin ah mushrikiin ah dimuqraadiyiin ah meesha isku imaadee culimo isuguma imaanin waxaad ku garan kartaa ictisaam raggoodii ay fooda ku wadan jireen markii masale diiban laga hadlahayo mee awa nimankii maanta muqdisho markii la yidhaahdo dadka wax barahayay away maxay uga soo qaybgeli waayeen meesha marka horta inuusan shirka jirinoo aafa ka socotay horta bal sidaa ku garo waa inuu qofku caqligiisa intuu dib u kaasho u u fiiriyo uu maxaa la yidhahdaa ii sheegay wax ku fahmaan waayo isagoo hadalkiisa sii wata aqoon-yahanka waxa uu ka hadlay war murtiyeedka ka soo baxay shirka kaasuu u muuqday mid sii diyaarsanaa nimankan shirkii qiimeeyey ii soo baxday nimanku waxa ay meesha la tageen ee loo sheegay wuxuu bayden iyo ragga aan soo tilmaamay ay kasoo ka soo baaraandegeen xasan sheekhna uu af soomaali ku qoray iyo xamsiya gurubkooda iyo sirdoonka imaha salaad ay af soomaali ku qoreen yaa nimanka loo dhiibay waxaa layidhi marka saddex maalmood hala dhartiyo nimankan oo de waa taqaanaaye hilib iyo halaga dhartiyo bahalkii meelahooda iska joogeen shirkii baa hasku waxaan ka hadlayna ha yidhahdeen ha iska cacaytabeen maalinka u dambaysana intan aan qoran un miiskaa la soo imaadanoo culimmada soomaaliyeed war murtiyeedkay soo saartay waxaa weeye waa kan hal kelimaa kumayn darin kelima waaxido ayagu ay leeyihiin kuma aysan darin intii loo qoray bay miiska la soo fadhiisteen lana imaadeen muddada shirku u socday waxaa laga dhadhansan karay in xurguf iyo colaadi ay u dhexaysay dadka ka soo qayb galay oo haween ay ka mid ahaayeen ibnu muflix waxa uu tilmaamay culimo isku sheega shirka soo xaadiray in looga baxay ballanqaad lacageed nimankan waxaa loo ballan qaaday sh- tiirkooda oo go-an baag ah kuwa dibadaha ka imaan haya waddanka wixii ka baxsan ka imaan haya go-an baag ah iyo shan kun oo doolar markii shirku dhammaado in farta laga saaro jiifkooda iyo cuntoodana dowladdu ay bixiso kadib markii shirki dhammaadayna loo yeelo yidhi culimo allahi waa tiro badateen aad waad u fara badan tihiin dee waajibkana diintana waa di- uu inaga wada saaran yahay iyo wax- waxay waxay markaa diin ku sheegayaan wadaadahana maxaa diin ee dowladdana ee dadkii iyo dalkana idinkaa askar waa dalkiina dowladdiinni marka raalli ahaada shanta kuna waa idin suurtagali weday googa idinkaa soo goosteen baaggan waa idinka bixinaynaa laba laba kun oo doolarna waa idin siinaynaa shan kun oo doolar ee lagu ballamay in la siiyo laakiin laba laba kun oo doolar ayaan idin heli karraa baa waad fara badan tihiin almost rag waxaad noqoteen maxaa la ii sheegay laba boqol oo nin saddex boqol oo nin ku dhowaad noqoteen lacagtina haddii leedahay min shan kun dhowr milyan bay tegaysaa ma awoodna lacagtaas weliba tan laba labada kun ee idin siinaynana waxaan u doonaynaa dayn baan u doonaynaa oo deeqbixiyaasha iyo u n ka iyo xaggaasaan aadaynaa iyo maxaa la dhihi jiray aan aadaynaa si kastaba ha aatee shirkii lagu soo gebagabeeyey muqdisho oo caadiyan sida laga filayey u dhacay ayaa lagu taageeray dagaalka ay waddo dowladda federaalka oo taageero ka helaysa maraykanka iyo turkiga
beesha hubeer ee wilaayadii islaamiga ah ee gado degan ayaa duubatay suldaan cusub mahad cubayd ayaa warbixinta warkaas soo jeedinaya munaasabad ballaaran oo ka dhacday deegaanka ilbeyte oo ka tirsan wilaayada gadow ayaa waxay beesha hubayr ee degto gobolkaasi ku dooratay suldaan cusub oo ku hogaamin doona shareecada islaamka munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta gedo oo ugu horeeyo waaliga wilaayada gedow sheekh aadan sahal abuturaab waxaana sidoo kale qayb ka ahaa suldaanka guud ee beesha hubayr iyo nabadoonnada beesha waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ugaaska beesha eelay ee wilaayada gedow ugaaska beesha laysaan ee gobolka ugaaska beelaha hiraab ee gedow ugaaska beesha gawaawiin ugaaska beesha irdho ugaaska beesha macalliweyne ee gedow iyo salaadiin kale oo fara badan munaasabadda waxaa lagu daahfuray aayadaha qur-aanka kariimka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ۖ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا
intaas kadib waxaa hadalka lagu soo dhoweeyey ugaaska guud ee beesha hubeyr ugaas ibraahim maxamed nuur intii kulunkun hor dowro todobaberi socotay iyo deegaankun ku socotay dowradaas hadaf iyo may haayihiin in beeli reer gidoo reer hubeere tahayti iyo kadoorata ugaas beelas midayow wanaagga diinta shareecada islaamka islaaxinta qabiilka dhatiis yaa insha allaahu taladii ahayti iyo muddad usbuuca socotay markii isbuuciisa gebagabaawey haddana insha allaahu maylaka dooraday ugaas cabdiraxmaan marka insha allaahu ugaaskii isugu hayay si guud ahaan maynani lagaada fadaane nuqabada soomaaliyeed oo inta fadhiya oo afarta gobol ama shanta gobol ama lixta gobol soomaaliya ku kooban ku kooyi may fadaana in ugaaskaasna nilagaada insha allahu waa nilagaadaan fadaan haddii ilaahay er munaasabadda waxaa ka hadlay salaadiin badan oo ka socdiyey qabaa'ilka gobolka oo dhan iyaga oo bogaadiyey beesha hubeyr iyo hoggaankeeda cusub suldaanka cusub oo lagu magacaabo cabdiraxmaan iftiin cabdi ayaa ballan qaaday inuu beesha ku dhaqayo shareecada islaamka ilaahayow ma siin lahaa walaayada islaamka guul siinsii ilaahayow gaalada ilaahow gaalada jibi ilaahayow gaalada jibi ilaahayow duleelase geeka la rakabay ilaah wiina waa hadoo naftanka oweel oo gaalo laka ridi ilaahayow oweel maxaa yeelay waddanka islaamka kitaabka qur-aanka laga dhaga maahay ugaasa aate beelaha hogaamiyaase kitaabka ilahay inaan ka hogaamiyo fade haddii kitaabka ilaahay ka hogaamiya la ero owal kitaabka ilahay inka hogaamsanayn arada kooyaan hee ugaas ma jaro mayba ugaaskan kitaabka allah iyo sunnada nabi maxamed intaas kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gadow sheekh aadan sahal abuturaab
laba arrimood ayaan u dardaarmayaa sidii raggii iga horreeyey ay sheegeen beesha waxaan leenahay naqiib baad duubteen waxaad ballan qaateen inuu shareecada idinku hogaaminayo aad raacaysaan shareecadaa u dabagala naqiibka cusub waxaan leeyahay soo dhowow insha allahu tacaala yacni waxaad ka mid tahay nuqabada islaamiga ah ee wilaayada ayaad ka mid tahay waxaad ballan qaateen shareecada inaad ku hogaaminayso yacni halkaa markaa insha allahu tacaala ka wad ilaahay subxaana wa tacaalana ha kula garab galo annaguna macaaga ayaan nahay jasaaka allaahu khayran ugu dambayntii waxaa munaasabadda laga soo saaray bayaan kaasoo aad habeenkii xalay ku dhagaysateen barnaamijka dhuuxa wareysiyada marar badan ayay beelaha dega wilaayadaasi doorteen suldaano ku hogaamiyey shareecada islaamka
askari ka mid ahaa ciidamada maamulka puntlandna way mujaahidiinta al-shabaab ku dhaawaceen gobolka bari ayaa sheegay inay dayaceen maamulkii uu isaga ka tirsanaa maxamed ciise ayaa warka soo jeedinaya askari ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa ku calaacalay inuu dhaawacan yahay islamarkaan aan waxba loo qaban wuxuu sheegay inuusan haysan daryeel marka uu dhaawacmayna la xiriiray saraakiishiisa uguna jawaabeen reerkaaga ku daaweysto isagoo intaa ku diray in ay ka siman yihiin dhibaatadan dhammaan ciidankooda isaga ayaa sharaxaya sida uu u dhaawacmay iyo halkuu ku dhaawacmay iyo waxa uu haatan ku sugan yahay anigoo magacaygu yahay cabdiweli cali siciid oo ka tirsan ciidamada b m b f ee badda puntland waxaan ku dhaawacmay deegaanka la yidhaahdo ballikhadar labada kun iyo labaatankii bishii saddexaad waxaa igu dhacday arrin aad u la yaab badan anoo ah nin askariya ilaa shan iyo toban sano ahaa nin askariya furimaha hore kasoo dagaalami jiray waxaa igu dhacay waxaan waayey xaquuqdaydii dhammaan hadday caafimaad tahay hadday tahay waxa weeye mushaaraad hadday tahay gunooyin dhammaan waa la iga jaray markaan dhaawacmay waxaa la iigu abaalguday in lay dhaho markaan dhaawacmay reerkiinu ha ku daaweysteen waa la isoo qaaday waxaa la dhigay isbitaalka weyn oo puntland waa boosaaso waa la iga dhaqaaqay haddii aan wacay saraakiishii waxay dhaheen caafimaadkaagii waxaa diiday agaasimaha b m b f ee cabdirabbi baa diiday sidoo kale wuxuu ka hadlay sida loo dayacay isaga iyo saaxiibadiisa kale marka aniga arrintaa ayaa igu dhacday haddaan ahay ciidamada b m b f keligeyna maahan arrintaa waxa ku dhacday ee waxaa ka mid a dhammaan ciidamada b m b f oo dhan arrintaas ayaa ku wada dhacday wayna wayna wada haysataa waana wax ku wada dhacay haddana taagan ilaa iyo hadda wax xaquuq ah iyo wax caafimaada iyo wax daryeela midna milihin askari laleeyahay markuu dhaawacmo asagoo u baahan dhiig joojin asagoo u baahan daryeel caafimaad inuu helo laleeyahay reerkiini waco oo reerkii xaggee joogaa waxaa laga yaaba deegaanka aan ku dhaawacnay ama dhibaato nugu soo gal in reerkayga uusa joogin uusoo ku nooleen baa intii la raadinay waxa laga yaaba qofkii inuu nafta ka baxdo rag badan oo ka mid ah waxaa ku dhacday iyagu intii reerkoodii lala sugay baa nafti kabaa waxaa ka baxday nafti ka baxday isbitaalladii ku wada dhinteen dhibaatada ayaan qabnaa haddaan nahay ciidanka b m b f daryeel xumada haysata ciidamada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka oo uu shisheeyuhu dhistay ayaa ka wada siman iyaga oo marka ay xaaladdu ku adkaato viidiyo iska soo duuba iyagoo ku calaacalaya daryeel xumo warkaan dhegaystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mujaahidiinta jamaacadu nusratulislaam walmuslimiin ayaa weerar cagmarina ku qaaday fariisin ay askarta xukuumadda maali ku lahaayeen galbeedka dalkaas weerarkanna oo ahaa cagmarinaya mujaahidiinta waxay ku qaadeen fariisin ay askarta xukuumadda maali ku leeyihiin deegaanka narine oo ku yaala kolikori ee dhaca galbeedka maali ugu yaraan hal askari ayay mujaahidiinta xaqiijiyeen inay ku dileen weerarkan halka kuwii kalena ay cagaha wax ka dayeen waxa ay sidoo kale mujaahidiinta furteen hub iyo agab milatary war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in jamaacadu nusratul islaam walmuslimiin aysan u dagaalamaynin qabyaalada iyo wadaniyada intaba balse ay u dagaalamayso koryoelida kelimada tawxiidka iyo tadbiiqinta shareecada islaamka warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayey idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waynaga intaa